waad mahadsantahay ismaaciilow xogtaas waxaa ku jiray waa warbixin dheer runtii oo u n two si hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka ee rogers xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee soomaalida ay saaraayeen bishii sanad bishii march sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee sacuudiga hogaamiyo marka si cad ma u sheegayaan cidda weerarkaas si gaara u qaaday oo kale may weerar warbixintu si gaara uma sheegayso dalka ka dambeeyey ee ka tirsan ciidamada isbahaysiga laakiin waxa ay leedahay awoodda keliya ee gobolkaa iyo eriadaa joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaasa iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbahaysiga ee sacuudiga iyo masar iyo imaaraadka ka tirsan yihiin cidda warbixinta qoraysay dalalka ma la xidhiidheenoo ma weydiiyeen eedahan oo kale ha warbixintu waxay sheegtay in lala xidhiidhay dalalka laakiin saanay wax jawaaba ka bixin codsiyo badan oo ay warbixin kaga raadisay ama inay ka jawaabaan eedeynta wax jawaabay kamay soo raacin nasiib daro weerarkani wuxuu dhacay saan filayo bishii march ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka dad badan oo soomaali ah baana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin marka faahfaahin badan arrintaa ka sokoy inay eedeynta jeedisay maxaa laga bixiya oo warbixinta ku jira nuxur ahaan faahfaahin sidaa u badan lagama bixin aan ahayn cidda lagu dulmayo ee ay hawshaasi eedeyntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada waxaase waxaana iyadana xusid mudan in dad badan oo soomaaliya ay ku dhinteen sidaa sheegtay welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha daba gashay maadaama dee inta badan maamulada soomaaliduna aanay awoodooda isku kooban tahay inaanay wax badan oo dabageli jirin laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha loo raacayo raadka oo inkastoo markii horeba tuhunku jiray haddana waxbay sii iftiiminaysaa laakiin dee isbahaysiga un baa la yidhi oo lama kala qaadin marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga un sidee baa loo raad raaci karaa
horta raadraacintu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay weli mana filayo inay taasi caddaan karto riboortkan sida uu dhigan yahay laakiin waxa waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga koley sacuudiga ka hormooda dalalka ugu tunka weynina waa sacuudiga imaaraadka masar inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay kuwait iyo baxrain iyo jordan senegal iyo suudanba kamid yihiin haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyay dalka ay leeyihiin in isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxa ka mas-uulka ah arrintaa ma soo yar hadal qaaday oo kale warbixintu ha warbixintu si fiican ba arkaa u taabato weliba way ku nuxnuxsatay waxaanay sheegay riboortkan u n t wuxuu sheegay inay noqotay ciidamadan isbahaysigu meel ay dalalku kaga gudbadaan xadgudubyada biniaadamnimada ka dhanka ah ee ay u geystaan weliba yeman ka geystaan oo ay ka mid tahay tanina tusaale ahaan halkii la odhan lahaa dal hebel baa qaaday oo dalkaa la lasoo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dembiga u geystay waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysigaa qaaday dal walibana wuxuu leeyahy aniga maaha laba weerar oo kale ay sheegtay warbixintu inkastoo weerarkaa dadka soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo laba iyo afartan qof ku dhinteen boqol iyo afartanna ku dhaawacmeen laakiin warbixinta xaggeeda dambe waxaa lagu sheegay laba laba weerar oo kale oo isla bishaa dhacay waxaana ku dhintay koob iyo toban qof sideed kalena way ku dhaawacantay sida ay warbixintu u dhigan tahayna inkastaanay toos u caddayn haddana waxa waxa ay laga dheehan karayaa inay isla weerarkaana tuhunku dhinaca isbahaysiga raacsan yahay warbixintan markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa maxay soo kordhin kartaa
laba waxba way soo kordhin kartaa mid waxa weeye inay tooshka ku ifiso ciddii ka dambeysay iyadoo weliba dee report u n t qaramada midoobay ay ay ay qaaday oo investigationska iyo dadkan baadhaya ee qudamada midoobay baa dirtay mid kalena way soo kordhin kartaa waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan ciddii ka dambeysa ama ay ay diblomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso way way adeegsan kartaa riboortkan oo kale way soo xigan kartaa waana waana ila lagu kalsoolaan karo laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan riboortka oo kale lama shaacin iyo intu way weli alaankaa way qarinaysaa si hoose u haysaa laakiin wuxuu wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya xadgudubyadii soomaalida loo geystay oo runtii aada looga wada naxay